fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa fiidnimo axad ah oo bisha sebteembar ay tahay saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo sideed iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaali dot com idaacadda caawana waxaa idinla socodsiin doona maxamed cabdi xasan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimo waxaa ka mid ah waa jeel nooceeya xabsiga jeel ogaadeen oo maalintii shalay mas-uuliyiinta gobolka soomaalidu ay sheegeen in la xidhayo mid ka mid a maxaabiistii ka soo baxday ayaa inooga warrami doona wallahi waxaan dareemayaa mataqaanaa dee dadkayga inaan dib ugu soo noqdo hawada anigoo ka maqan muddo afar sano ah waad garan kartaa waxaad dareemi karto inaan dadkaygii hawada la qaybsado waxyaabaha noogu daraana waxayd hawada inaan dadkayga la qaybsanno inaan ehelkayga arki karno farxad guud baan dareemayaa iyo isbeddel wanaagsan waxaa kaloon aad uga xumaa maxaabiista mataqaanaa dulmiga iskaga xidhnayd waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha oo caawa oo kale aad dhegaysan jirteen lix nin oo mankiga shaalka iyo midhihii guuleeda oo wada madhaafta ah raggii kaga maroogeeyey inaan weliba maal ugu daraa waa mas'alo dhaafe
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan haweenka muqdisho oo cambaareeyey dilalka maalmahan ka dhacayay magaaladaasi
waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijkii asna ah aad maqli jirteen hadahayo kale ee wicitaanka dhegaystaha oo isna aan uga hadlayna heebsooca iyo guurka balse marka hore waxaaad ku soo dhowaataan qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa
ururka taalibaan ee dalka afghanistan ayaa maraykanka uga digay inuu la kulmo waxa uu ururka ugu yeedhay wafdiga beenta ee taalibaan matalaya ururka ayaa sheegay in tallaabadaasi ay si weyn u dhaawici doonto isku day kasta oo dhab ah oo lagu wadla hadli karo ururka islaamiga ayaa digniintan soo saaray kadib warar dhinaca warbaahinta laga helay oo sheegaya kulamo dhex maray maraykanka iyo saraakiil lagu sheegay kuwo sarsare oo taalibaan ka tirsan oo aan la carabaabin kulamadaasi oo ka dhacay dubai iyo xerada bagram oo ah saldhigga ugu weyn ee milatariga maraykanku ku leeyahy dalka afghanistan afhayeenka taalibaan sabixullaahi mujaahid ayaa diiday wararkan kuna sheegay been ama warar kutiri kuteena waxa uu sheegay in xubno ka tirsan ururku ayna booqan xerada bagram islamarkaasna ayna cidna dubai tegin war loo diray warbaahinta axaddii maanta ayaa mujaahid uu mar kale hoosta ka xariiqay in dagaalyahaniintu ay ka howlgalaan xafiis ku yaala dalka qatar halkaasna ay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ka sameeyaan sidaas darteedna ay maraykanka iyo dalalka kaleba halkaas kala soo xidhi karaan kuna soo booqon karaan haweenay ku eedeysay in uu kufsan rabay muddo haatan laga joogo soddon iyo lix sano garyaqaan uu dhowaan madaxweyne donald trump usoo magacaabay inuu ka mid noqdo qaadiyada maxkamadda sare ee maraykanka ayaa ogolaatay in khamiista soo socota ay hor timaado guddiga dhinaca cadaaladda u qaabilsan aqalka sanadka ee dalkan maraykanka gudoomiyaha guddigan iyo qareenada christine ford ayaa waxa ah ay isla garteen oo ay ku heshiiyeen in rofesor ford ay guddiga hor timaado islamarkaasina la weydiiyo eedeymaha ay u jeedisay garyaqaan brad cavana oo ay ku eedeysay inuu isku dayay inuu kufsado bilowgii sideetamaadkii xilligaasi oo labadaba ay dhiganayeen waa labadaasi shaqsiya dugsi sare warbaahinta maraykanka ayaa waxa ay ku waramaysaa in guddiga cadaaladda sanadka iyo qareenada haweeneydan ee qadka telefoonka ku gaareen heshiiska sabtidii shalay ahayd maanta oo axada ayaa lagu wadaa in labada dhinac ay si ambaqaadaan wadahadallo dheeraad ah oo ku saabsan arintan
madaxweynaha dalka iiraan ayaa ku eedeeyey dowladda maraykanka iyo xulufadeeda khaliijka inay ka dambeeyeen weerar shalay lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa ilaalada kacaanka iiraan xilli ay samaynayeen dhoolatus milatari weerarka ay fuliyeen afar nin oo hubaysan ayaa waxaa lagu dilay shan iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen in ka badan toddobaatan kale madaxweyne ruuxaani ayaanan si gaar ah u carabaabin dalalka carabta balse waxa uu si toos ah u sheegay magaca dalka maraykanka ruuxaan ayaa hadalkan jeediyey waxyaruun ka hor intiiuna usoo duulin magaalada new york halkaas oo kaga qaybgeli doono shirka golaha guud ee qaramada midoobey afhayeen u hadashay waaxda arrimaha dibadda maraykanka oo lagu magacaabo heather newert ayaa sheegtay in maraykanku ku garab taagan yahay shacabka iiraan la dagaalanka kooxaha xagjirka ah ee soo weeraray waxayna tacsi u dirtay ehelada dadkii ku dhintay weerarkaasi
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike bombeo ayaa waxa uu wacad ku maray in maraykanku uu ka guuleysan doono dagaalka ganacsi ee shiinaha uu la galay maalin ka hor markii maamulka madaxweyne donald trump canshuur kordhinta uu ku sameeyo alaabooyinka shiinaha ka imaanayay ee dhaqangelayso bombeo ayaa waxa uu u sheegay warbaahinta gudaha dalkan maraykanka tv-ga fox news axadda maanta ah in ay rabaan in ay natiijada ku qasbayso shiinaha iskudayga ay ku doonayaan in ay guud ahaanba gobolka ku hantiyaan ay ogaadaan waxaanu taasi ku sheegay inay tahay in ay xadayaan amaba ay maanka ka gadayaan caqliga dadka u saaxiibka ah ee arrintaasi sida weyn ula socday maamulka madaxweyne donald trump ayaa waxa uu ku doodayaa in canshuur kordhinta lagu sameeyey shiinaha alaabta ka timaado ay tahay waxa ugu badan ee wakhtigan keeni kara in cilaaqaadka aan iraahda heshiiska dhinacyada maraykanka iyo shiinaha uu sii xumaanayo
fiid wanaagsan mar kala dhegeysta dhammaantiin balkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington mas-uuliyiinta gobolka soomaalida ayaa shalay xabsigii magaalada jigjiga lagu magacaabi jiray jil ogaadeen albaabada u laabay waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in loo bedeli doono museum ama madxaf loo daawasho tago maxaabiista maxaabiistii ugu dambeysay ayaa la sheegay in halkaasi laga sii daayey shalay haddaba waxaa horey xabsigaasi ugu xidhnaan jiray siraaji aadan xasan siraaje shalakh been oo ku dhowaad shan sano halkaasi ku xidhnaa waxa uu isagoo ku sugan magaalada jigjiga aan ku waraystay oo aan weydiiyey taariikhdii uu meesha ku xidhnaa halkaa waxaan ku xidhnaa hadda markii hore wakti hore lay qabtay baa jirta oon sanad xidhnaa laakiin marka dambe hadda waxaan xidhnaa saddex sano iyo sideed bilood baan xidhnaa marka horena marka horena sanad baan xidhnaa eeddaadu maxay ahayd wallahi markaa horena wax lagu eedeynaya ma jiro shaka un macnaha mataqaanaa xukuumaddaad necab tahay iyo qaabsocodkayga ma jeclidun bahay markaa horena markan kalena waxaa laigu eedeynaya website la yidhahdo faadma furinba inaan wax ka qoro qaab noocaasa bay ahayd iyo xubnihii guddiga fulintahaa ee waktigii iskhilaafay ko iyo tobankii xubnada guddiga fulintaha iskhilaafay toddobana dhinac martay afarna ay dhinac martay ayaad markaa toddobadii xagga madaxweyneha kasoo horjeeday baa taageero ahayd oo taageersanayd bay ahayd waan gartay marka ma waxaa lagu eeday inaad wax qori jirta aduu labadaa qodob bay ugu eedeynayeen mataqaanaa in mataqaanaa xubnaha aan la safnaa oo mataqaanaa aan la saaxiib la ahaa iyo inaan mataqaanaa websiteka la odhan jiray faamafurin amba d d dot not aan ku qori jirabay adigu xil maxaad ka haysay markaa lagu xidhayo maamulkii dowlad deegaanka anu markaa waxaan ahaa isku duwa xafiiska caafimaadka qaybta cudurrada faafaan ahaa mataqaanaa dowlad deegaanka soomaalida waan gartay balse wax u dhaceen markii lagu soo qabanayay haddaad ii sheegtay wakti dambe habeen badhkii wakti ay tahay labadii mataqaanaa dambe ama sideedii sidaa waktiga mataqaanaa ethoobia loo kaataymku yahay ayaa la iisoo daatay gurigayga weyne galjeelka ayaa mataqaanaa gaadhi hardi tooba turuskiisa lagu soo dhuftay albaabkii baa kala furmay marka gurigii gudaha unbaa waxaan ka war helay muraayihiisi oo soo daatay oo qori shuba lagu soo dhuftay kabacdi gurigiisasa laygu soo daatay waan gartay kadibna kadib guriga albaabka markay isugu soo igu soo jabiyeen waa soo baxay aniga ciyaalkaygii baa isku sasnay toosh buu igu qabtay markaa soo baxa buu igu yidhi kadib markaa soo baxay markaa wuxuu yihi laptopkaaga iyo mobilekii ken uma laptop mahaya baan ku yidhi adigu markaa gurigaygii bay baareen waxba way ka waayeen laptop marka mobilkii bay iga qaadeen kadib markaa gaarigii mataqaanaa qabaala ayaa laigu riday kadib markaa adigu mobil yaroo kaleo xaafad kale iga yaalla bay yidhaahdeen mataqaanaa waa inaad keento xaafad kale oo guri qodobaha oo aan geli jiray baan halkaa aan laysii mariyey mobilkii baan uga qaaday kadib jalabadan baa sidaa laigu geeyay habeennimo waa gartay marka eedahan lagu jeedinayo inaad wax ku qori jirtay website-ka aad magaciisa sheegtay iyo inaad ka soo horjeeday labadii garab ee kala jabay fulinta oo dhinaca madaxweyne aad ka hor timid adu maad samaysa wallahi waxba ma qori jirin anigu waxaan ahan qof muwaadina oo shaqadiisa un iskaga xirfadla caafimaad baan iska ahaa shaqadiisa umaan iskaga ekaa siyaasadna ma gelaynin laakiin kollay dee qalbiga waxyaabo badan oo saluugi karta oo dhibaatooyin way jiri karaan marka waxay ahayd un wax mataqaanaa qasad qalbiga uu mataqaanaa madaxweynuhu iska dhaadhicinaya in qaab socodkiisa aana taageeraynin laakiin waxaan ku jirana ma jiro wax caddayn oo laygu hayana ma jirta habeeraatee waan garta haddaynu u nimaadno jeel ogaadeen gaar ahaan saddexdii sano iyo siddeeddii bilood ee dambe bal waxyaabihii aad la kulantay haddaad noo sheegtid wallahi habeenkii marka halkaa layga qaaday horta markiiba fid baa laygu taagay markiiba waxaa lagu yidhi waa inaad keento basswordkii faatma firimbi waa lagaa rabaa madaxweynaha laftiisaa soo hadlo yidhi ninkaasaa basswordkii haya waxaawa inaad ka shaqaysataan askar baa lai soo fayliyey marka mataqaanaa bacda afka iyo madaxa lai geliyey bisbaas baa laygu shubay koox waxaa lai sameeyey mataqaanaa cidiyaha la baxda oo dadka xagata wejigaa layga xagtay dab baa laygu shubay gidibkaa laygeeyey waxaa laygeeyey habeenkii dambe meesha magaalada xaarka lagu daadiyo marka dhibaatooyin fara badan baa soo maray marka aniguna waxaa soo istaagay de anugu websiteka waxna kuma qoro basswordna ma hayo kabacdi waxaa dhacday in mataqaana askar la ii fayliyo madaxweynuhu laftiisu yidhaahdo ninkaasoo cabaadaya ha la ii soo duubo marka anigoo cabaadayaa la duubay kabacdi markii loo geeyey wuxuu yidhi kuma qanci karo habeenkii dambe istaafka madaxweynaha khaaska la ii soo diro oo sideed nin ka kooban haye marka anagoo toddoba nina aniga iyo khabiir cabdiraxmaan halgan xasan cabdixukun cali dugbeed xaaji mataan iyo khaliil xaaji ayaana la qaaday waxaana la geeyey meel lagu soo daadiyo xaarka magaalada oo mataqaanaa jibriga cusub ka dambaysa annagoo figaysan oo caguuna beransan yihiin oo fi ku taagan muddo laba saaca halkaasaa marka habeenkii oo dhan mataqaanaa xaarka nala cabsiinayey nala figaynayey waa laydin tooganayaa waa inaad xog keentaan baana lagu lahaa mar walbana daqiiqa daqiiqadii isagaa loola hadlayay moogta oo naloo duubayay moogtahay marka dhibaatooyin fara badan baa nagu soo maray meesha waan gartay saddexdaa sano iyo siddeeddaa bilood mar ay arrintu idinka yara dabaacday ood nafisteeni ma jirin ma jirta wallaahi inaan caddeeyaan jeclahay wixii runana waan sheegaynaa bishii dir bishii shanaad shan iyo labaatankeedii ayaa waxaa meesha la keenay commission cusub nin la yidhaahda nusariq oo ahaa cornelio bolisa marka ninkaa waktigii la keenay ayaa noogu horreeyey nafis ninkaasi waxyaabihii joojiyey waxaa ka mid a dilkii iyo dadka xaarka lagu shubayey caqabadii basbaaskii bacgelintii axmuqdaradii meesha ka joog ka jirtay buu joojiyey markaasaa nafisnay markaasaa noogu horreysay in lixda habeenimo wixii ka dambeeya aan seexan karno awal hore seexad ma jirin ma lulmoon lamaada lulmoon karaynin cid lama wada hadli karin suulida xitaa xor maadan u geli karin ninkaasa yidhi markaa maxaabiista wada sheekaysan kartaa wada hadli karaan booqashadana shan iyo tobankii cisho mar baa lasoo booqan karaa nafis markaasaa noogu horreysay intii ka horreysay ciqaabun baan ku jirnay ninkaa magaciisa igu celi mas-uulka aad sheegtay ninka waxaa la yidhahdaa nustariq baa la yidhahdaa magaciisa kalena aada uma sii aqaano laakiin waa nin caanan oo nustariq baa la yidhahdaa waa commissionka cusbaa xasan dheere lagu bedelay waa nin mataqaana la yaqaano waana jeclahay saddex nin baa inaan halkan uga mahad celiyaan jeclahay oo dadka jeelka wax ka qabtay ama rabay inay wax ka bedelaan ninkaasaa ka mid a oo mataqaana marka anagu waan kusoo gaarnay laba nin ugu horreysana way jiraan nin waa ninka la yidhahda maxamed cabdi muusar oo maxaabiistu aada uga mahad sheegato ninka kale meesha damca inuu wax ka qabto laakiin markii dambe le wixii uu ka qabtay daraaddeed looga qaadayna waa ninki la ohan jira jamaal dheere marka cid wax rabtay inay wax ka qabato saddexdaa ninba waxay ku dhinteen waxay ahayd maadaama ay rabeen inay jeelka wax ka bedelaan saddexdaa nin maxaa ku dhacay iyaga oo taariikhdooda xagey ku dambaysay saddexaadna hadda jamaal dheerna wuu joogaa maxamed cabdiwasarna hadda waaba taliyaha guud ee liu booliska ninkaasi ku-xigeen buu meesha ka noqday marka wuxuu isku dayay inuu meesha wax ka bedela gaajadii iyo dhimashadii iyo inuu ka hadlo oo dadka yidhaahdo waa las mataqaanaa waa in caanal iyo waxyaaba la siiyo marka waaba la dacayo waxaa la yidhi nimankii mataqaanaa oon laftahay nabadiidkaabu ninkii u doodaya u rabaa inuu nooleeyo nafaqeeyo sidiiba shaqada lagaga qaadayba nustariiqna mustariiq hadda isagu qaabkan dambe unbuu systemka unbaa ku dhex dumay laakiin mataqaana isaga laftiisu isbedel wuu keenay laakiin isaga isbedelkiisu mid etoobiyadan guud la jaan qaadaya buu ahaa laakiin waxaan aad ugu faraxsanayn da in isbedelka laftiisu isagu la jaan qaado ciddii noogu horreysay ee na fadhiisisa ee layidhi way nasan karaan lama dili karo lama garaaci karo mataqaanaa xaar laguma shubi karo ninkii noogu horreeyey ee nolol noogu horreeyey ee ehelka iyaga inaan aragno shan iyo tobankii cishaba mar booqasho lagu xisaabtami karo ninkii noogu horreeyey ee noo furay buu ahaa hadda adigu maxaad dareemaysaa xilligan la joogo wallahi waxaan dareemayaa mataqaanaa dee dadkaygii inaan dib usoo noqdo hawada anigoo ka maqan muddo afar sana ah waad garan kartaa waxaad dareemi karto inaan dadkaygii hawada la qaybsado waxyaabaha noogu daraana waxayd hawada inaan dadkaygii la qaybsano inaan ehelkaygii arki karno farxad guud baan dareemayaa iyo isbedel wanaagsan waxaa kaloona aad uga xumaa maxaabiista mataqaanaa dulmiga iskaga xidhnayd kufsiga iyo dilka lagu eedeynayo annagu xoogaal aan ka nahay oo meesha iskaga xidhnayd oo iyaga laftooda hadda badankoodii lasii daayey inta ka hadhayna waxaan jecelnahay in si nidaam inta loo galo wixii dembile waa la yaqaanaa waa lasada yaqaanaa wixii kalena in lasii daayo goorma adiga lagu soo daayey exactly qiyaastii egaasar hadda bil iyo waxaan joogaa unba mataqaanaa adigu bil mataqaanaa laba bilood oo dhadhowun baan hadda anigu mataqaanaa bil iyo waxoogaa baan mada ayaa dibadda joogaa maamulka ma ka hordhacay august baa lasoo daayey maamulka ma ka hordhacay mise wuu uu kaa dambeeyey wallaahi la- laba cisho oo ka hor eh, ayaa intuuna dhicin laba cisho ka hor baana la soo daayey markaa isaga laftiisaaba anaga na soo daayey isaga laftiisa la qaadanay muddo labiyo toban saacadood oo gurigiisa nagu haysto intaana la hadlayay
kaasi wuxuu ahaa siraaji aadan xasan oo loo yaqaano siraaji shalakhbeen oo ka mid ah dadkii ku xidhnaa jeel ogaadeen khadka telefoonka ee magaalada jigjiga ayuu iigu waramayey
weli waxaad naga dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da iyo barnaamijkeenna habeenimo maamulka gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegay in meel wanaagsan uu marayo dhismaha isbitaalka degmada balcad oo ku burburay dagaaladii sokeeye waxaana maamulka deegaanka uu shalay dhagax dhigay qeyb ka mid ah isbitaalka oo ah qeybta dhallaanka iyo hooyada iyo gargaarka degdega ah wariyaha v o e da xuseen xasan dhaqan ayaa warbixintan nooga soo diray beledweyn
xildhibaan xasan maxamed xaaji oo ka mid ah guddiga gacanta ku haya dhismaha cisbitalka ayaa waxa uu sheegay in bulshada reer balcad ay meel fiican soo gaarsiiyeen dhismaha cisbitaalka hay-ad ayaa wax dhista maba qababo aniga iyo adiga iyo iyada iyo isagaan dhisi karo xaqiiqa bulukeetiga maanta ku taagan toban villow dhisaa iyo shubka kun iyo konton kiish oo shamiintaa gashay si uusan biri u dumin waxaasi waa annaga iyo guddiga iyo maamulkeenna waxaan la kufkufnabo waxaan taagannahay heer hadda maanta marka dhaqaaqi ugu horreeyey oo aan dhagax dhiganayno waa hooyada iyo dhallaanka iyo gargaarka degdega ah oo xanuun badan nagu haya waxaan rabnaa marka hooyadeennaa ku dhimatay walaasheennaa ku dhimatay eeddadeennaa ku dhimatay dhaawac yar ninkou gaaraa meelaan geysa haysanin jidaana lahayn xaqiiqana maanta waxaa la mideynayaa oo aan u jeednaa oo aan xildhibaan ka nahay markhaatina ka nahay raallina ka nahay in la mideeyo canshuurtii gobolka shabeellada dhexe iyo hiiraan oo hir shabeelle ah laakiin raalli ma ku naqanayno anaa shacabkaas matalo oo xildhibaan u ah raalli ma ku naqanayno inay s- een- een hooyada iyo dhallaanka isbitaal aysan lahayn dhaqaalihiina akoon loo sameeyo raalli ma ku naqanayno dr xuseen cali axmed maareeyaha guud ee wasaaradda macdanta iyo badaroolka dowladda federaalk islamarkaana ka mid ah dadka deegaanka kasoo jeeda ayaa waxa uu sheegay in balcad dhaqaale xoogan ay lahayd xilligii dowladii dhexe laakiin maanta ay tahay mid u baahan in loo gurmado waxaan aad iyo aad u xasuusanahay sannadihii mataqaanaa todobaatamiyadii iyo siddeetamayadii balcad waxay ahayd gareed gareed e waxay la mid ahayd caasimadaha gobollada sababta loo yeelana waxa waaye dhaqaalay lahayd degmooyinka dhaqaalaha la waaye waxaan xusuusanahay miisaaniyadda loogu talagalay sannadkii inay soo buuxin jireen reer balcad lix bilood lixda bilood markay dhammeeyaanna miisaanidka celis ay soo dalba jireen loogu dari jiray oo lixda bil kalena haddana soo buuxi jireen waxaan rabnaa hadda marba qayba maaragtay eh, hal mar lama samayn karo laakiin qayb qayb waa qaybta ugu muhiimsan waa maanta wax dhagax la dhigay wasiirradu noo dhigayin waa qaybta eh, dhallaanka iyo hooyada waana dadka ugu muhiimsan waay in la siiyo gacan la siiyo iyo arrinta gurmadka haddii ama dagaal la yimaadaan haddii dhaawac yimaado haddii shil dhawac haddii wax walba meesha lagu soo gurmanayo waxaan kaloo u baaqayaan rabaa inaan halkan ka caddeeyo dhakhaatiirta xamar joogto intooda badan waxay ka soo jeedaan maamul goboleedka hirshabelle waxaan ugu baaqayaa dhakhaatiirtaas inay dib isugu laabtaan meeshay ka soo jeedaan waa halkan waay inay u soo gurmadaan inay dhaqaale keenaan inay dhakhaatiir keenaan inay xataa ka sii fikiraan oo qorshe u keenaan isbitaalkan suu ku noqon lahay isbitaal heer qaran ah nabadoon axmed maxamed muuse oo ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada balcad ayaa waxa uu sheegay in dadka deegaanka ay dhibaato kusoo jireen siddeed iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay waxaana uu ka codsaday dowladda dhexe iyo maamul goboleedka hirshabeelle in ay ka taageeraan adeegyada bulshada ee deegaanka ka maqan isbitaalkan toddobaatan iyo afar toddobaatan iyo saddexdii ayaa la dhisay Eh, in badanaa lagu soo nacfiyey haddana labaatan iyo siddeed sano ayuu burbursan yahay maadaama maanta eh, ay reer balcad ishilqaameen ay wareegsadeen degmada balcad waa liidataa jid ma qabto isbitaal ma qabto Eh, xagga beeraha waa ka dhibaataysan tahay xagga xoolaha waa ka dhibaataysan tahay si dadban ayaan u arradannah si dadban ayaan waxaan rabnaa hirshabeelle inay noo qayliso maadaama maanta islaanta uurta la kalaamita hadday ku soo booddo ay carafaag ruuxu gaarsiihayn dhibaato darteed ay ku gaarsiihayn meeshan afar nuucaa lagu shaqaysan jiray hal nuucaa la isugu yimi nuucis wuxuu ahaa jiray maanta hore shaqaalo nuuc wuxuu ahaa jiray ganacsi nuuc wuxuu ahaa jiray xoolaaley nuucna wuxuu ahaa jiray beeraaley waxaa laysku yimid beer gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa waxa ugu baaqay bulshada reer balcad inay muujiyaan iskaashi dhexdooda kan maamul ahaanna ay gacan ka siin doonaan inta awoodooda ah meesha wanaagsan oo joogtiin dhammaanteen waa idin garab taagannahay waxaad naga arkaysiin duruuf muugi maahane wax looga laalaabta meesha ma jiraan laakiin waxa aan arkayno oo meesha ka lagu qabtay waa waxa bulshada nambar wan u ah adduunyadu iskaashata markii la yidhaha wax leesu keeno waay iskaashi wax leesu keeno waay waxaan rabnaa wax weyn idinkooda qabannina idinkoo wax badan laydin dirinina makiinadda bulokeytiga inaad ta tegtiin qof la arkaba hal bulokeyti ka soo qaato qoys kastoo balcad degan meeqaa ku nool balcad qoys waxaa laga gudba markaas qaybtii bulokeyti oo dhan waa laga gudba culaasna dadkii kuma qaban oo qof kastaba qoys kastaba hal bulokeytioo soo qaadee waxaan rabnaa adduunyada haddaa qorshe la samaysto waxa waa la gaari karaa laakiin wuxuu haddii hal qof lagu dayo ama hal qayb lagu dayo ayay culays naqahayaan annagoo og inay duruuf adag jirto annagoo og inay maaragtay nolol badan oo culays ay jirto haddana waxaa ka fikirnaa noloshaan u baahanna oo u baahanna inaan qadayno inaan quraacno iyo inaan cashaynaa u baahanna waxaa ka mida inaan hal bulokeyto ku darnana ka mid waa degmada balcad oo muqdisho ilaa iyo lix iyo soddon kilomitir dhinaca waqooyi uga beegan kama jirin wax adeeg caafimaad ah wixii ka dambeeyay burburkii dowladdii dhexe dadkeeduna waxay adeeg caafimaad u doontaan magaalada muqdisho oo iyadu weliba ay tahay mid wadadeedu ay aada u burbursan tahay xuseen xasan dhaqane v o a baladweyne
fiid wanagsan markii la dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington haatanna waa xilligan idiin soo gudbin jirnay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaa inoo haysaa saare cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha heebsooca guurka oo isagu ah isma geenno asalkiisa waa arrin xadgudub ku ah xuquuqul insaanka falkii ugu dambeeyey toddobaadkan axmed mukhtaar saalax oo loo yaqaano dowlo ayaa lagu dilay haddana lagu gubay mid ka mid a xaafadaha magaalada muqdisho kadib markii sida la sheegay wiil uu adeer u yahay uu guursaday gabar loo diidanaa arrin heebsoocaasi ku salaysan aaweed haddaba dhacdadaasi ayaa waxa ay noqotay mid guud ahaanba dadka ka wada caraysiisay waana qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeenna wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan waxaa marti iigu ah xildhibaan maxamed cumar dalxa oo ka mida tiro xildhibaano ah oo arrinkaasi kaga dhaxadlay baarlamaanka shalay waxaa barnaamijka aan ku eegaynaa qoyska axmed mukhtaar axmed dowlo oo dalbaday inay heleen cadaalad cadaalad ma heli doonaan muxuuse yahay tillaabada xagga sharciga ah ee ay qaadi karaan xildhibaanada si loo soo saaro qodobo ka hortegaya hanaanka heebsooca guurka ku salaysan ugu horreyntii mudane xildhibaan maxamed cumar dalxa soo dhowow haddii aan aniga su-aasha ugu horreysa ku weydiiyana bal dareenkaaga nala qaybso arrintan sida adig laftirkaaga xataa u aragtay zahra waad mahadsantihiin adiga iyo bahda v o a waana idin wada salaamaya dadka khadka igula jira ee saaxiibada soomaaliyeed runtii dareenkayga waxaan la wadaagayaa dadka soomaaliyeed oo runtii muujiyey in ay ku noqotay arrintan arrin naxdin iyo argagax oo ayaga runtii u fasiray wax ka baxsan fal dambiyeedkan inta islaamka ee aan ku dhaqanno iyo shareecada maxamediya iyo dhaqanka suuban ee soomaaliyeed iyo kii bani aadamnimo waayo weli tan oo kale dadka soomaaliyeed ay dhici jirtay qof la dilo qof la dhaawaco qof dhac iyo waxaan abooneyn loo geysto iyo maaragtay arrimana la halmaalo laakiin heybsooc wax ku dhisan ee soomaaliya ee dhacdadan oo kale ee ayada maaragtay natiijadeeda ay noqoto waa wax hadda dhegaha dadka soomaaliyeed beryahan dambe aanan laga maqal maaragtay dalka maaragtay daafiiska kala duwan marka aad baan runtii arrintan ooga xumahay runtii aana la qaybsanayaa dareen ahaan dadkii soomaaliyeed ee muujiyey shucuurkooda in dadka kan ay mudan yihiin ee geystay falkan in sharciga la horgeeyo cadaaladana la horgeeyo isla markaasna ay qaataan wixii uu markaa ku maaragtay xukumo maaragtay qawaaniinta dalka u degsan waa garta iyadoo la muujinayo qof walba inuu yahay sharciga mid isaga uu ka sarreeya aanu ka sarreeya Een, baarlamaankii maadaama aad ka mid tahay golihii ee shacabka soomaaliya bal waxaad iga warantaa ma jiraa sharci heebsooca iyo isdhexgalka bulshada cidda ka hor timaada saan oo kaleeto ama caqabad iyo dhibaato ku noqoto qabanaya ood soo saaraysaan si arrimahan looga hortago mar dambe inaysan dhicin Ah, waxaa dastuurka soomaaliyeed ee qodobadiisa mid ka mid a uu qorayaa in muwaadiniinta soomaaliyeed ay yihiin kuwa u siman ee dalka xuquuq ahaan jiritaan ahaan iyo mabaadi ahaanba ee aanu jirin waxa la yidhaahdo kala sarrayn isla markaana ay reeban tahay waxa la yidhaahdo nidaamka ee discriminationka ku dhisan ama haybsooca ama waxa afka carabiga lagu yidhaahdo tamyiiz cunsuri oo intaba ee, ka dhalan karta ciddii markaa ee, ku xadgudubta qodobkaasi in sharciga inuu qabto maaragtay ee- ee uu xusayo dastuurka marka ku xadgudubka marka dastuurka ayaaba ee, arrintaasi waxay ka maaragtay ee, ee, ee, ay tahay qayb in haddii ee, ay tahayne baarlamaanka sharci u gooni ah oo xukuumadda hor keentay ama isaga curiyey ma jira maya zahra taa waana ku habboon tahay sida ay dalbanayaanba xildhibaanada dhacdaha markii ay dhacday in la helo sharci si cad maaragtay ee arrintan lagula dirirayo in la helo waa lagama maarmaan maadaama haraadi ku yahay dhaqanka soomaaliyeed ee isaga uu ku yahay bar madow oo meel ay iyadu cuskan tahay aanan jirin diiniyana ka hor imaanayso iyo dunyawiyan dadka soomaaliyeed waxa ay aaminsan yihiin Een, bal dhegaystayaasha qaar ka mid a ayaa nala soo xiriiray si barnaamijkan ay qayb uga noqdaan dad aada u tiro badan ayaa runtii aada noola soo xiriiraya si ay barnaamijkan ee, aragtidooda uga dhiibtaan waa arrin dad badan argagax ku abuurtay haddaan bal dhegaystaha ku jira magaalada muqdisho aan aado soo dhowo walaal magacaaga iyo aragti ama su-aal waxaa qabtid
magacayga waa maxamed deeq cismaan yuusuf oo jooga muqdisho marka ugu horeyna professor dalxa iyo wariyaha c o ada sare cabdi axmed dhammaantiin waan idin salaama marka marka ku xigta waxaan rabaa inaan barnaamijka ayaamahan faraha bulshada iyo meel kastoo ay soomaalidu joogto ay aada u hadal hayeen inaan markaaseeto aan ka iraado waxaan aan ka iraado dhammaan dadka soomaalida meelooba ay joogeen wadataa aada iyo aadna qalbiyadu saameyn ugu yeeshay barnaamijkani wuxuu u jiray si dadban iyo si toosa intaba ummadda soomaalida dhexdeeda waa uu uga jiray waxaana jirta qaar ka mid a sheekooyin aniga lafteyda aan la kulmay oo rag saaxiibadee oo aan wax isla bara jirnay aan kala kulan aan aan ku kulannay oo yacni sheekooyin la xiriira barnaamijkaas oo kaleeto say u dhaceen marka say u dhaceen wax yar haddaad noo sheegtid mid ka mid ah oo heebsooc wax ku saabsan haddee bay yihiin iyo guur
wal sahro waxaa ka mid a maalin maalmaha ka mid a nin saaxiibkay ah oo jaamacad markaas muqdisho jaamacadaha ku yaala mid ka mid a oo aan dhiganayay arday markaas hal sano iga horreeyey oo jaamacaddana markaas dhameeyey saaxiibana aan ahayn aan maalin maalmaha ka mid a kafsannay waa sheekaysanay marka wuxuu yidhi nin ahow ma qabiilkee taha ma qabiilka xamaddan aan deginna u badanaa tahay isheeg macnaha soomaali ahaan anagoo isbaranayna waa u sheegay kadib ana waxaan ku yidhi waa lahaya adna ii sheeg marka waxa ugu horeeya uu ii wax eed waa niga waxaan ahay ninka kaliya oo ninka macnaha een dadkan intaan fadhiya nin kaliya hadduu gabadhaada ama walaashaa soo doono aadan sii lahayn waa u diidi lahayd haye su-aashaas marka uu yidhi aadaan uga naxay waana dareemay waana nin markaad sikaali waxba aan kaaga duwaneyn soomaaliya ku luqad aad ku hadlaydaan gudiin aad tihiin wax bartay saaxiibo aan wax bartay isla markaasna xataa shaqooyinka jaamacadda lafteeda bulshanada ugu fiican ka joogay Mhm.
anigii waxaa isla markaas inay tahay inay jirto broblem guud oo dadka qalbiyadu saameeyey marka taas horta ka mid a dhacdooyinka aniga aan caadiyan la kulmo oo qof saaxiibada ka mid a oo niyad jabsan aan kala kulmo marka wax maa ku dhacay isaga maxaa waxaas ku kalifay inuu ku dhaho dhacdo noocaas maa qabsatay gabar maa loo diiday ama dhibaato loogu sameeyey walaal sahar aad uma aanan sii waraysan oo markii dhacdaas uu ii sheegay aada niyadeyda aada u ka waxaan xoogaa ka gaabsaday inaan qof sidaa u niyad jabsan aan su-aalo sii weydiiyo waxba aadan ka qaban karin marka inaan ka gaabsado intaasaan kusoo koobaan go-aansaday waana la kaftan waxaan ku yidhi walaal waa macquul laakiin dadka isku mid maahan aniga walaashay waad guursan kartaa gabadhaydina waad guursan kartaa cid kaaga habboonaan siinaa sii lahaana lama arko waxaas waa wax bulshada dhexdeeda ku abuuran marka hore uga soco go ahead ayaan ku idhi laakiin waxaan dareemaa qof kasta oo soomaaliya marka xaqiiqda dhabta oo jirta laga hadlo qof kastoo soomaaliya waxaa dhacda in barnaamijka haybsoocidda adliistii waxay ka bilowdaan guriga in ay guriga kasoo bilowdo ilmaha waalidahaan waalid ahaan ay ku aabiyaan oo loo sheego kuwaana in dadkaas aan la guursan karin dhaqankoodu uu kala fog yahay iyo wax lamid ah kuwa kaleetana niyadooda la dilo oo ayagana loo sheego inaysan dad qabaa'ilo koogan guursan karin inaysan heerkaas gaari karin marka barnaamijkan waxaan anigu qabaa basically wuxuu ka hadlaysan yahay barbaarinta ama habka marka horeetaba ummadda loo barbaariyey waad mahadsanta walaalkay waktiga aada igu yar dhegeystayaal aada u tiro badanna barnaamijka way rabaa inay ka qayb galaan aad baan kaaga mahad celinaya waktigaad aragti ayuu soo jeediyay dhegeystahaasi nagala soo xiriiray dhinaca magaalada muqdisho dhegeysto kale ayaa khadka dhinaca dalalka yurub mid kamid ah ku jiro ma garan karo walaal soo dhawo magacaaga iyo aragtidaada magacaygu waa cabdikaafi maxamuud waan qashe waxaan joogaa magaalada stockholm waddanka sweden waxaan rabay inaan ka hadlo arrintan ku saabsan ee ka dhacday muqdisho ee runtii murugada aadka u badan nagu reebtay haddii aan ahay dadka soomaaliyeed runtii waxaan dareemeynaa in dadkii soomaaliyeed qaab walba maanta ay u dhibaateysan yihiin waxaan ognahay in maanta soomaaliya oo xaaladaas dhibaatada badan ku jirta in haddana anaga dhexdeennii aan heebsoc isku sameyno oo dhibaato intaas la eg aan isu geysano runtii waa nasiib darro aada u weyn iyadoo maanta adduunyada casriga labada kun iyo sideed iyo tobanka lagu jiro weliba marka marka koowaad waxaan rabaa runtii inaan u tacsiyeyo halkaan tacsiyayo anigoo firdadan ka faa'iideysanaya dadkii soomaaliyeed ee dhibtaa la gaarsiiyey ehelkiisa waxaan rabaa inaan dhaho walaal samar iman allah naga siiyo tan labaad oo aan raba inaan ka hadla waxay tahay in dadka ehelka ah ee ninkaa dhibka loo geystay ay helaan cadaalad rasmi ah taasna waxaan uga fadhinaa dowladda soomaaliya iyo laamaha amniga in dadkii qofkaa dembiga jariimada ah u geystay maxkamad lasoo taago weliba dadka soomaaliyeed dhammaantood indhahooda oo arkayaan in maxkamad lasoo taago islamarkaana lagu qaado dembigii uu galay maanta haddaan nahay soomaali uma baahnin inaan dhexdeena tafaraaruq iyo mataqaana iisheeg heebsooc sameyno waxaan u baahannaha inaan garabka isqabsano inaan dowladnimadeena taageerno si aan wadankeena guul ugu gaarno runtii waxaan wada ogsoonnahay ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku yidhi wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafu ina akramakum cinda allahi atqaakum maanta qof qof ka sharaf badan ma jirto dadka ilaahay uu abuura oo dhan way siman yihiin marka waxaan soo jeedin lahaa in dadkii ka dambeeyey arrinta jariimada ah ee foosha xun in lasoo taago maxkamad weliba dadka soomaaliyeed dhammaan meel ay indhahooda ka wada arki karaan profesorkana aad ayaan u salaamaya waana mahadsantihi bada v o a professor maxamed cumar dalxa waxaa jirto in qof nolosha lagu gubay la dilay dhib aad u xoogan loo geystay ilmihiisa oo dhowr iyo toban ah ay la korayaan maskaxdoodana ay kusoo noqnoqonayso dhibaatada loo geysta aabahood waalidkiis walaalihiis dadkii ehelkiisa ahaan ay arkayaan xadmiga dhibaatada intaas laeg loo geystay allah u raxmade axmed mukhtaar saalax marka bal waxaad iiga warantaa dowladda cadaalad ayay ehelada wiilkan dalbanayaan oo ay dalbadeen marka maxaa ilaa iyo haddeer dowladdu ay haysaa zahra waa maadsan tahay kolley hay-adaha amniga sida booliska oo hadda ay iyada soo bandhigayaan i booliska iyo maaragtay saraakiisha sarsare waxay caddeeyeen inay dad usoo qabqabteen oo arrintaasi maxkamad iyo sharci iyo cadaaladaba la horkeeni doono dadkii sanbixiyeedka geystay marka waxaa laga dhowrayo waa in ay arrintaasi ka dhabeeyaan xaqiiqadana ay arkaan guud ahaan dadka soomaaliyeed tallaabada dawladdu ay qaadi doontana ay tahay mid ay ku imtixaanan tahay oo sida iyada ay cadaaladda iyo ay uga tala bixiyaan ama ay uga jawaabaan dhacdadan ka yaabisay guud ahaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan marka waxaan ka dhul sugnaaba waa iyaga ee hadda kiiskana gacanta ku haya waayahay dhegeysto kale ayaa khadka ku jira soo dhawo walaalkiis marka labaad waxaa la yidhahdaa qofkii camalkiisa uu dib dhigo nasabkiisa ma horumariyo ilbaxnimo haddaad maqasho ilbaxnimada waa islaamka gabdhihii soomaaliyeed waqti xaadirkan la joogo waad og tahay iska daa islaam gudihiisa aad ka hadlaysaay gaalaa qabto ama ha caddaadaano ama ha madoobaadaano xaqiiqda jirtana waxay tahay nidaamkan waxaa gundhig u ah waxa la dhaho four point five afar dhibic shan markii dadka loogu wax loogu qeybiyey dad wax makasta waxaa la tusay in dadkii kala sarreyn ay jirto qofna uu sarreeyo qofna uu hooseeyo midaas waa midaas midda labaad waxay tahay meeshii waa taqaanaa cadaalad kama jirto waxyaabahan fooscon afar labaatan saac ay dhacaan ama qabiil ha ku salaysnaadaano ama waxay ku salaysan waxay rabaan ku salaysnaa waxba cid kama soo qabato waa lasoo qabanayo waa lasoo adi profesorka wuxuu dhahaya waxay dhaheen in laamaha ammaanka ay sheegeen ay dad ay u xirxireen waa sidii sheekadii cabaas sidiisii ku dambeyn doontaa halkaasay malaha ku biishoban doontaa ayadoon qof loo maxkamadeynayo malaha lagu kala bixi doona waa xaqiiq jirta iranow ma garan kara dadka xilligan halkaas maraayo gabaru naga shukaansaday ama adigi la dhihi lahaa maanta gabar baa la qasbay wax bay ahaan lahayd laakiin waxaa la marayaa dunidii kale hadda ka jirta islaamnimadii wanaag haddii la xushmeyni waayey waxay ahayd haddana bal dunidan casriga ee dimuquraadiyada in lala jaan qaado oo qaabka ay wax u socdaan adduunyada qaabkii hadda joogta loola dhaqmay malaha oo dimuquraadiyada aan la xushmey ahayd marka kolley walaahi ma garan karo mana muuqato dhamaad waa endless road wadda aan dhamaad lahayn waayo wax iska sii socon doono si ay u muuqato aad baad umahadsan tahay waktigaaga ya adaa mudan waaya brofesor dalxa maxaad ka leedahay aragtida iyo dadka dareenka ay muujinayaan
way ku mahadsan yihiin maxaa yeelay shucuur waxaa ka muuqata soomaalinimo dhab ah oo ay damaqashadoodu ay ka turjumayso in waxa iyaga ay ka gubanayaan inay tahay dad soomaaliyeed oo iyaga la-ayni ah inay iyagu ay noqdaan dad macsi lagu takooro yacni shakliga eebe ee iyaga uu abuuray ama rabbiga subxaanahu watacaala maaragtay isaga uu gartay mujtamaca qeybka ay kaga jiri karaan ama lagu daciifsado maxay keeni karaan oo kudigyadaasi horay kuwa loo meelmariyey ay iska ahaayeen waktiyadii loo malaynaya inay wadanka fawda ay ka jirtay ee loomahooye iyo loomacaare ee layska dhigi jiray ee siyaasadowdayna markii dambane four point five-ka hadda ay tilmaamayaan ee dad ilaahay kaamil ka dhigay in bar ayay dadka ka yihiin bulshada ee iyadana lagu sharciyeeyey umuurahaas oo dhan way iska noqon kartaa laakiin qayb soocani waa wax wakti oo maaragtay jaahiliyada kasoo jeeday ee qolo weliba iyada meesha ay joogto ay ku nooshahay bii-adeeda ee iyada siday isu aragto oo bulshada soomaaliyeed kale ee iyada ay uhaysatay inay ama ay kaga sarreyso ama ay kaga awood badan tahay ama ay kaga dadnimo fiican tahay sida soomaaliduba ay tiraahdo diinka qolofta ka sarreysa cirku u maleeyaa midba midka kale markuu iscajabiyeyna ee iska ahayd mahmaadii gabadhii carbeed ee sidaas oo kale annagaa idinka fiican iyo annagaa idinka fiican ee iyada kaga jawaabtay lafataatin biabiha mucjaba gabar weliba awowaheeda maaragtay aabaheeda ayaa iyada ugu mactay jira ama ugu sarreeya marka waxaani waa dhaqan haraadi ah oo idinkaba aada wadeen oo yani guurs maaragtay iil maleeyahaydiibaa dadka soomaaliyeed loo baahan yahay iyo culamaa udiin weliba ayaga waajib uu ka saaran yahay ee ilaahay qur-aankiisana ku cadeeyey laa yaskar qowmun min qowmin casaa an yakunuu khayran minhum qoomna yuusan qoomka kale ku jeesjeesin oo ama xaqirin inay ka fadli badan yihiin ee iyaga ay ka fiican yihiin baa dhici karta ama rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee dadku waa wada siman yihiin sida shanlada ilkeeda ay siman yihiin ee diiskaasi day dad muslin ay meesha ay yihiin ayaga ay ogaadaan iyo ina akramakum cinda allahi adqaakum ilaahay agtiisa waxaa idinku karaamo badan kuwa ka alla cabsiga kuwa alla cabsiga maaragtay ehelka u noqday waxaa meesha ay ka maqan tahay kaalin mugle oo culimo iskale waxgarad iskale waxaani waxaa soo jideeyey niman juhalo ah marka dadkii la rabay inay ka hortagaan ama inay baabi'iyaanna way ka gaabiyaan baa qabaa dhaqan ahaan inaha waayahay dhegeysto kale ayaa dhinaca magaalada muqdisho uga jirto waa gabar soo dhowow muno kusoo dhowow barnaamijkeena bal aragti ahaan waxaa ku jira barnaamijkana marti igu ah professor maxamed cumar dalxa waxaad weydiin lahayd waa mahadsan tahay dhegeystayaasha v o a iyo xildhibaanka iyo zahra runtii horta arrintan waa arrin aada u xanuun badan markii la fiiriyo marxaladaha wadanku uu soo maray maanta meesha aan marayno way jirtaa heebsoocan aada u runtii noo dankinaya innaga dhalinyaradii magaalada muqdisho iyo guud ahaan soomaaliyaan nahay inaan maqalno oo dhagaheena kusoo dhacaan oo indhaheena ku aragno in qof soomaaliya oo shahaadanayo oo walaalkay ah loo habsooco haddana la dilo la dilka oo haddana la sii gubo marxalad adagaan maraynaa maanta marxalad ka murugo badan runtii aniga ma malaynayo inay ila kulanto shaksiyan mar xildhibaanku waxaan rabaa arrintan arrin u baahan ma ahan oo keliya in media looga hadlo arrintan waxay u baahan tahay arrin sharciyan sharciga oo isaga uu ka mid yahay arrimo sharciya oo adag oo qaynuuna laga soo saaray ku maxay noo hayaan xildhibaan xildhibaanka iyo xildhibaanada kalente oo ummadda soomaaliyeed ku qanci kartaa arrintan heebsooca iyo weliba ciqaabahan cusub ee aadka usoo badanayo runtii xildhibaanku wuxuu kamid yahay xildhibaan dadkan la dhibaateeyey iyo dadka wax dhibaateeyanaba dadka mas-uuliyadooda ahaayayu kamid yahay oo xildhibaanada dowladda kamid ah arrintan waxa waaye arrin runtii loo baahan yahay in bulsho ahaan inkastoo aan oganahay in culimmada soomaaliyeed ay doorkooda ka gaabiyeen ma jirto madaaris maanta looga hadlo xadgudubyada bini aadamka isu geysta xuquuqaadkoodii ma jiro ma jiro kulamo ay ka qabtaan oo ay ugu soo bandhigaan dhibaatooyinka dadkan lagu geeyo bas only waxay ka hadlaan markii gabar ay heesayso ay qaawan tahay iyo waxyaabo yaryar oo minor aho qofka bini aadamka ama ummadda mar damba laga suuli karo muno waa mahadsan tahay maadaama aysan jirin doorkii bulsho oo culimo iyo kii bulshada uusan maxay xildhibaanada soomaaliyeed u hayaan bulshadan la dhibaateynayo xildhibaanka su-aashaasaa rabaa inaan weydiiyo waaya professor dalxa waa ku mahadsan tahay su-aashaada dowladda soomaaliyeedna way maqlaysaa meel kastoo ay joogto oo ma aragtay inay ayada waxan ay u baahan yihiin in nidaam dastuuri ah oo dawladda lagu dhaqmo xaqiraada ee ka muuqata four point five kane ee shalay la yidhi xal baa lagu raadinayaa ee xaq maaha xaq darro meel ayada lagu sharciyeeyeyna in xal aanan ka imaanaynin awalna waa la wada ogaa balse maanta hadda wixii hore ka tag waxa hadda yaalla waa wax noo wada taal shacbiga soomaaliyeed oo gundhiga u ah isaga inay ka timaado oo guriga laga soo bilaabo sida saaxiib hadka ku jira horeyba oo uu sheegay oo tarbiyada lasoo tuso wiilka soomaaliyeed iyo gabadha soomaaliyeed maaragtay oo ayaday kusoo ababaan inaanan jirin wax la yidhaahdo cunsuriyad ama discrimination ama kala sarrayn waayo qofka wuxuu uga sarrayn karo keliya hadduuba muslimnimo aaminsan yahay ay tahay alla ka cabsi oo aakhirana nin walba camalkiisa ka horeeyo oo anaa reer hebel ah iyo anagaa reer aada igu yar soo dhawow aragtidaada su-aashaada iyo waxaa qabtid waa nala wadaagi kartaa walaal sahra magacay waa cabdirasaaq cali yuusuf jooga magaalada colombos ee gobolka ohio ee waddanka maraykanka waan ku salaamaya adiga iyo dhegeystayaashaadaba iyo iyo professor dalxa aragtideeda ku aadan dhacdadii foosha xumeyd ee ka dhacday magaalada muqdisho runtii dareenkayga ma cabiri karo waa arrin aan ka naxay oo xun oo aan la soo dhaweyneyn qof bila aadana oo damiir lehna oo ku raxayn dadkan dadka laynaya dadka nool gubaya ee iimaanka haddana sheeganaya muslimiinta sheeganaya soomaalida sheeganaya waxaan u malaynayaa daroonkoodu dad usan damqana weeye runtii waa arrin aan ka xumahay waxaan ka codsanayaa dowladda soomaaliya iyo iyo xildhibaanada marka haddii reform lagu sameynayo dastuurka in lagu daro arrin lala lagala lagula xisaabtamayo dadka waxa sameynaya dadkan bulshadan soomaaliyeed ee la dhaqan nagu dhaqanka ah ee afka la wadaago ee soomaalida la yahay ee haddana la faquuqayo waa arrin aan loo dulqaadan karayn waxaan la yaabana su-aasha aan marwalba isweydiiye waxay tahay oo profesor waxaan weydiinayaa maxaa hortaagan goyaanka soomaaliyeed ee iyagu isku faraxsan ee isdoontay ee iscalmaday in isu jiido maxaa hortaagan waad mahadsan tahay cabdirasaaq aada iyo aad ayaan kaaga mahad celinaya waktigaaga waa maxamed alwi oo ku sugan magaalada muqdisho waxaan rabay intaan su-aasha la gaarin profesorka aan weydiinayo inaan ka hormariyo xoogaa yar oo hordhac ah soomaalida dhammaan waxaan kula talin lahaa horta guurkan heebsooca ku salaysan in la joojiyo maadaama ummad muslim aan hanayo inaan allah ka baqno kana fogaano ficilkaa foosha xun si wada jirna u suulino labadii qof ee guur heshiis xalaal ah galana in laisku guuriyo su-aashaydi waxay tahay ugu horeyn horta maxaa keenay inta koor soomaalida dhexdeeda ah dhaco goormaysa arrinkan bilaabatay sideese looga gudbi karaa dhaqankan soo jireenka ah jiilka cusubna looga badbaadin karaa mase dhici kartaa dadka la haybsooco in ayaga laftooda ay sii haybsoocaan gaar adigana aadaan kuga mahad celina walaal waaya aada baad umahadsan tahay runtii horta waxaa shalay daraad ee bilowday maasaan horeyna u sheegay mar gobonimo doonkii raggii ku caanbaxay ee hadda maanta dadka la heebsooco markaa israel-ka adig aada fiirisid number culus ayaa waxay ku leeyihiin marka la fiiriyo yacni keenistii iyo xorriyadii dalka saddex iyo tobanka dhalinyaro ee caanka ahay marka waxyaabaha hadda ee ayaga ee lagu heebsoocayo dadka in meesha laga heli karo astaan qurux badan ee ayay ku qiimaysan yihiin marka taariikh dhaba ee ummadda loo qoro ee loo sheego laakiin haddana nin ka mid ahaa ee raggii soo-ilka ee aada magaca ugu lahaa ayaa jawhar waxaa laga hayaa murti gabar sidan oo kale ee asaga intuu doontay ee loo diiday laakiin dhibkaan aanan ayaa waxa uu yiri baa la yiri ibilkayga maa giiran gaalmaan ahaa aniga isma guursahaynad iyo iga sii go-aynin ma Sax.
garatay Eh, waa wax cuqdad eh, maaragtay ee qof gabar iyo wiil ayaga isdoortay ee nin wuxuu dheer yahay iyo dadnimo iyo diin ee waxa uu asaga ee maanta ee uu ku faani karo oo dhoobo gaar ah laga soo abuuray ama kowkab kale oo another planet ayaa aniga aan ka imid adigana ku kale aanan qiri karin ama aakhiran ballanqaad ka haystaayo anoo reer hebel ah adiga waan kaaga fiicanayo jannada nasabkaygaan ku tagayaa adigase meeshaan ka geli doono adiga meel ka hoosaad degaysaa aanan meel uu asaga uu ka akrinaya aanan jirin inuu iska samaystay taariikh hawaawi ah ee beri laga yaabo asaga iyo kan uu xaqirayo hadday isla wada tagaan wadan kan ugu dhow ee carbeed in labadooda isku siin loo xaqirayo oo midabkooda oo loo fiirin karo ee dhici karto ama hadduu yurub tagane iyo haddii wadano kala tagan ee aragga iyaga ee ilaahay uu u abuuray ee u dhaliyey ee hadduu asaga ka qurxoon yahay iyo hadduu asaga isku midabka yihiinba ee adduunka uu kasoo qaadan karo fikir inaana waxa jirin la yidhaahdo maaragtay ee heebsooc ee dad u gaarsan ee ninba meesha uu joogo asaga uu ku yahay boqor ama isaga uu yahay ninka ugu sarreeyo ama meesha uu yahay ninka joogo ninka isaga cid kale ee aanan ka daba hadli karin marka dhaqan khaldamay iyo qab oo sidaan kuu sheegayba diinka nin walba maaragtay qolofta ka sarrayso sida la yidhaahdo ayuu cirka u moodaa ayaa dhaqan soo jireen ah ee sidaa ninka uu ku marin habaabay su-aasha Soomaalida ugu marka waxa dambaysaan waddanka jeclaan lahaa inaan ku ku haray waa dadka weydiiyo dadka ugu dambeeya wakhtiga aada iigu yar waad mahadsan tahay xildhibaane laakiin waxaan jeclaan lahaa su-aasha ugu dambaysa inaan aniga ku weydiiyo bal En, maadaama reerka en, reer axmed mukhtaar saalax ee codsadeen en, in cadaaladda la hor keeno ciddii ka dambeysay en, falkan ay cadaalad ka helaan adinka xildhibaanada baarlamaanka ah keliya maahan inaad ku hadlaysaan qolada baaritaanada wadda iyo iyo, iyo booliiska iyo wix la halmaala ma ma u dagaalameysaan in cadaaladda qoyskan ay helaan aada iyo aad way naga go-an tahay dareenka xildhibaanadana kolleyba maanta inkastoo aan dood furan laga yeelan haddana intii hadashay iyo in kale ee guuxoodii ee runtii weli taagan ayaa waxaa la rajaynayaa guddiyada baarlamaanka oo cadaaladda uu ku jiro oo amniga ay ku jiraan oo difaaca uu ku jiro xuquuqul insaanka arrimaha bulshada labada aqal weliba aqalka sare iyo golaha shacabka inay iska kaashan doonaan waat falalka noocan oo kale haddaan laga gudbinna inay soomaalinimada ee iyada halis ay ku noqon karto dadka ee iyada taagsa daran ee awoodda loo sheeganayana inaysan dowladnimada isku halayn karin ay u baahnaan doonaan protection taas ayaa ay tegaysaa laakiin sharciga inay ayaga ay ku sidaan ee dowladda soomaaliyeedna ay tusto in waddanka dowladda ay ka jirto dadkana ay wada siman yihiin sharciga hortiisa ayaa looga fadhiyaa guud ahaana barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aan ku eegnay arrinta heebsooca guurka oo toddobaadkan oo qofkii ugu dambeeyey ee lagu dilay haddana lagu gubay uu noqday axmed mukhtaar saalax axmed doolo oo ahaa nin ku lahaa garaash magaalada muqdisho dhowr iyo toban ilmoodna ka tegey kadib markii loola xiriiriyey fal guur ah oo dhex maray wiil asaga uu adeer u yahay iyo sidoo kale gabar kale oo ay daris wada ahaayeen arrinkaasi oo ku salaysan hanaanka heebsooca guurka oo muddo aad u dheerba ka soo dhex jirtay soomaalida dhexdeeda barnaamijkiina waa naga inta waxaan u mahadcelinayaa ka qayb qaatayaasha barnaamijka iyo sidoo kaleeto profesor maxamed cumar dalxa oo marti iigu ahaa intaynu mar kale kulmi doonase nabadgelyo
aad iyo aad bay umahadsantahay zaare cabdi axmed oo barnaamijkaasina la socodsiinaysa halkaad ka dhegeysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo qoraa axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal hanaanka dowladnimo ee dhammaadkii qarnigii sagaal iyo tobnaad ay gumaystayaashu dalka ku soo rogeen ka hor soomaalidu waxay ahayd tolal aan awood qurihi u wada talin hase ahaatee waxay lahaan jirtay xeerar ay ku dhaqanto oo dhinacyada nolosha oo idil dabooli jiray xeerar qaarkood isqoonsiga iyo qardoofooyinka ay ku maarayn jireen oo inta ku xaalaan ay ku nabdi jireen had iyo jeerna aan idin xusuusiyee waxay colaaduhu dhex mari jireen tolalka kolba intooda deriska ah kuwaasoo ku loolami jira ilaha dhaqaale oo ku koobnaa ceesha ay ka cabbaan iyo carshinta ay xoolaha daaqsadaan intaas waxaa soo raaca oo colaaduhu ay ka aloosmi jireen xoolaha ay kala qaadaan oo ragga lihi soo dhacsigooda ay nafta u huri jireen sidoo kale waxay geeri ka xigi jireen dumarkooda haddii la faraxumeeyo amaba anshaxdarro kale lagula kaco si kastaba ha ahaatee colaadu waliba ugu dambaysta waxay ku dhammaan jirtay in laga xaajoodo oo qolyaha ay dhex martay intay isu soo fadhiistaan ay is eedaystaan iyada oo qolo waliba ay sheeganayso dhiig iyo dhabbaqo wixii dhinaca kale ay ku tabayso arrintu markay joogto dhiig la iska galayna laba mid unbay ka dhalan jirtay in qof uu qof kala dilo dabadeedna lagu qaanabo iyo in laba col oo goob isaga hor yimid uu dilku ka dhex dhaco labadaas yood yaa midba si lagaga xaali jiray soomaaliduse sideedaba qisaasta ma ay aqoon inta ay ku dhaqantaana ma badnayn dhif iyo farakutiris ayay ahayd nin nin dilay in inta lasoo qabto isna loo dilo inkastoo ay diinta islaamku sidaa farayso hase ahaatee dhinaca kale waxay diintu u oggolayd gadaalkiina hiddaheeda ka mid noqday qisaasta beddelkeeda inay kala qaataan mag boqol halaada haddii qofka la dilay uu nin ahaa hadduu dumar ahaana konton taasina waxay noqotay sabab ka mid a sababihii ay u deliishan jireen welina qaarkeed uu u deliishado in laboodku uu dhadigoodka ka sarreeyo marba hadduu ninku boqolle yahay gabadhuna ay kontoley tahay ismaaciil mire oo u dan lahaa nin dhallinyaro ah oo uu dhaliilayay ayaa ereyga boqolle isaga oo ammaan ula jeeda wuxuu jeer ku xusay gabayadiisa midkood waa markuu lahaa barbaar waxaad ahaataba mar baad baydan kulantaanee dhashu waa bishaaree haddaad eebbahay barido uu boqollo wiil kuu dhashood beerka kaga rayso waxaad biilka siisaba hadduu turuqyo buuraado bogga laga wareenyow hadduu bili haween yeesho hadduu baaqdo goortii uu kaco boohin kugu reebiye buuriqabka inaad daydisaad kaga bogsootaaye baddu hadday ayaan kaa liqdana kaama ba'a ciilku bixinta magtu laba heer ayay mari jirtay labadaas oo la kala yidhaahdo rafiso iyo magdheer rafisadu waa aaraaba geel tiradiisu aysan toban halaad ka badnayn oo haddiiba markii qofka la dilo ay qolada waxdishay la soo degdegi jirtay waase haddii cidda uu ninku ka dhintay aanay wax hore ku sheeganayn aadkeedana rafisadu waxay muujisaa niyad wanaag iyo cidda waxdishay in wixii dhacay ay ka qoomamoonayso xagga nabadda ay u xaglinayso islamarkaasna ay ka go'an tahay magta inta harsan inay bixin doonaan taasoo sidaan soo sheegay iyadana magdheer loo yaqiin ama lafdheer sida gobollada qaarkood laga yidhaahdo odayadii dadka u talin jiray qaarkood siday noogu warrameenna marar badan waxaa jiri jirtay tolka geelaas boqolka ah lagu yeeshaa inaanu wada bixina uu qayb ka mida xeerto macnaheedu wuxuu yahay in laba qolo oo degaan ahaan daris ahi ay ku heshiiyaan ninka ay qolaba qolada kale ka disho inay lixdan ama konton halaad oo keliya ku kala qaataan sidaasina ay xeer u noqoto ha yeeshee halkii aanu xeerkaasi ka jirin magta boqolkaa ayay ku kala bixi jireen iyada oo xukunka shareecada loo hoggaansamayo taasise nin ama laba la iska diray bay ku saabsanayday waxaa dhici jirtay laba tol ama laba jilib in colaad gaamurtay ay dhex marto inay rag badan iska laayaan kol dambana ay ku heshiiyaan inay heshiiyaan markaas buu dhinac waliba tirada raggii goobaha kaga dhintay soo bandhigi jiray dabadeedna qolada laga badsaday ayaa nindheeriga mag laga siin jiray su-aasha haddaba meeshan ku jirtaa waxay tahay maxaa dhici jiray haddii magta amaba nindheeriga la isu diido jawaabtu waa hoog iyo ba iyo haantooley bal taasna aan sheekadan ku tusaaleeyo waxaa la yidhi laba jirib oo soomaali ah abtirsiinadana aan ku kala fogayn ayaa guryaal dhowra markay diriraayeen dabaalkii la isa soo hor fadhiisiyey wax la is eedaysto iyo wax la garamaba raggii ku kala dhintay saddex iyo toban nin ayay noqdeen qolo ayaa lix laga dilay qolona toddoba markaas bay xeerbeegtidii waxay go'aamiyeen qolada ninka dheeriga a qabtaa inay ka bixiso mag boqolah hase ahaatee ma ay suuro gelin waa la diiday oo maxaa dhacay waxaa iska soo taagay xuseen xasan rooble oo ahaa gabyaacol wadeena kana soo jeeday qoladii ninka dheeriga a qabtay magtiisana lagu xukumay guddoonka markii la riday wuu maqnaaye kolkuu inta yimid loo warramay ayuu furka tuuray ma hebel iyo hebel oo iga maqan baa haddana la yidhi mag bixi walle ma dhacdo oo haddaannu reer hebel nahay rag aan layno oo aan duudsinna ha joogtee had maynu mag bixinay had mugeel aannu leenahay xero cido kale u soo hoyday ama ka foofay dabadeedna isaga oo garwaaqsanaya raggii lixda ahaa ee dhinacooda ka dhintay kuwii dhinaca kale ka dhintayna aan waxba ka soo qaadayn ayuu gebyey waxaa gabaygii uu maalintaa tiriyey naga soo gaaray lix nin oo mankiga shaalka iyo midhihii guuleeda oo wada madhaafta ah raggii kaga maroongeeyey inaan weliba maal ugu daraa waa masale dhaafe weligeed markaha looma culin magaannu soocnaaye waa waxaan dhagahaygu maqal maanta ka horoowa inaanaan cayuun soo marayn maraya dhaadheer leh haddaynu reer mataan nahay sidaas weydunmaan garan magta oo la diido waxaa xigi jirtay colaad lagu baaba'o oo markii la diidaayo rag noolaa lagu waayo magta oo la diidaa waa badrad oo quursi bay soomaalida ula mid ahayd siday odhan jireenna wax quursi ka xun oo rag lagula kacaa ma jiraan dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaaha inoo joog waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
aad iyo aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali daajaan oola socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqankii hidaha haatana dhinacii heesaha fanaan oo qaado fanaanka cabdicasiis iskalaaji halmaan hadal ku jiro kuma jiro dhegaystayaal waa fanaanku waa iidle yare
safar baa la tagayaa iyo socodka dheero soo noqon lahayno ina wada sugaaye surin waxaa la marayaa siigiyo damayno sudhigacan eeda sanka kuu tagayso sulmi iyo haraad badan waxaa la marayaa siigiyo damayno sudigacan ceeda sanka kuu tagayso sulmi iyo haraad badan saa waxaa ka darantaa halab ciida sayniyo
heestaasi fannaankii dhallinyara ayaa u dambeysay idaacaddaydi fidnimaynta haddii ladhada beri aynu dib u kulmi doono anigoo maxamed cabdi saare cabdi iyo bashiir abikaro idinle sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
ninkasee af weyniyo aanu wadani sahay badan kama samad ka baxaye sidee loo afweyniyo aanu wadanisahay badan damasamada baxaye sidee loo tudmanayaa sokeeyo xidaalka sorye